aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tebinta gaarka ah aynu ku samaynayno dagaalka ka socda degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar kula jarmaadeen warka hadda soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ay soo jireen difaacyadii ciidanka dowladda federaalka ay ku lahayeen ee duleedka magaalada ciidanka mujaahidiinta ayaa hadda gacanta ku haya saldhigyadii ay ciidamada dowladda federaalka kaga sugnaayeen ee gudaha magaalada sida xarunta degmada saldhigga booliiska iyo xarunta maxkamadda degmada dhammaan goobahaasi ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay taas waxay ka dhigan tahay in magaalada inteeda badan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hadda gacanta ku hayaan oo ay la wareegeen ciidankii dowladda federaalka ee ku sugnaa degmada balcad ayaa noqday kuwa la dilo iyo kuwa cagaha wax ka daya hadba wixii kusoo kordhaa tebintan gaarka ayaanu dhegeystayaasha kula socodsiin doonaa insha allah warka hadda cusub ayaa wuxuu yahay in ciidamada mujaahidiinta ay la wareegeen inta badan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe goobaha ay la wareegeen waxaa ka mid a saldhiggii degmada ee ciidanka booliiska ay ku sugnaayeen waxay sidoo kale la wareegeen xaruntii degmada ee maamulka hirshabeelle uu ku shaqaynayey sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la wareegeen xaruntii maxkamadda taa waxay ka dhigan tahay in inta badan magaalada balcad ay soo gashay gacanta ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal qaraar ayaa ka dhacay ee duleedka magaalada kaasoo dhex maray ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab hase yeeshee waxaa u suura gashay ciidamada mujaahidiinta inay ay soo jiraan ciidamadii halkaasi ku sugnaa ee dowladda federaalka iyo kuwa maamulka hirshabeelle khasaare kala duwan ayaana dabcan jira waxaana weerarkan uu ku soo aadaya xili maalmihii lasoo dhaafay gobolka shabeellaha dhexe qaybo badan oo ka mid ah uu martigelinayay weeraro waaweyn oo ay qaadeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo khasaare xoogan dhabarka loogu saariyey ciidanka dowladda federaalka hadba wixii kusoo kordha inta aanu ku guda jirno tabintan gaarka ah ayaanu dhegeystayaasheena la socodsiin doonaa insha allah warka cusubna wuxuu yahay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay inta badan ee magaalada balcad saaka gacanta ku hayaan